wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa arbaco bisha setembarna waa siddeed iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali datcom waxaana idaacaddeena si wada jireeda kugu soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo daare ciilanuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida maamulka galmudug oo sheegay in duqaymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maraykanku lagu dilay ciidamo ka tirsan maamulkooda waxaa lagu waray deegaan iswa magaalada soddon kilomitir dhanka bariga galkacyo waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas dee ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka maadaama dadku dee reerguuraa yihiin meelahaas degani inay dadka xakameeyaan amniga deegaankaas la sugaan ciidamadeena halkaas lagu weeraray dhibaatada lagu gaarsiiyey waxaa dadkaas geystayna waa diyaaradaha maraykanka
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan aaska wariye cabdicasiis cali xaaji oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho waxaan ka tacsiyeynaa geeridii naxdinta laheyd ee ku timid cabdicasiis maxamed calaaji oo shalay gabaldhici dambe lagu dilay degmada yaaqsha gaar ahaan xaafada tawfiiq helladiisa iyo qaraabadii uu ka baxay ayaana murugtaas la qaybsanaynaa kashabeelle ahaanna waan tegi doonnaa oo wuxuu ku noolaan doonaa qalbiyadeena dhexdooda laakiin waxaan codsanaya ani baaritaan caalami ah in lagu sameeyo dilkii wariye cabdicasiis cali xaaji wariyihii ugu horreeya oo shabeelle laga dilana maaha waa wariyihii saddex iyo tobanaad oo shabeelle laga dilay sidoo kale waxaannu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee xiisaha badnaa nagdoora aqalkoo dugsoon darimo ceeli arta dab la buriyey daahoo la rogay daaran iyo googo haddii aanan durduur ugu cunayn daracanoo jiifa dacaska iyo diifka aan qabo yaan isaga daay doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in duqayn ay geysteen diyaaradaha dagaalku ay xalayta ka dhaceen bariga gobolkaasi maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqayntaasi ay geysteen diyaaradaha ciidamada maraykanka kuwaasi oo ay sheegeen inay bartilmaamyadsanayeen saldhig ay ku leeyihiin ciidamada galmudug wasiirka arrimaha amniga ee galmudug cusmaan ciise nuur taar dhuleed ayaa v o eda u sheegay in laba iyo labaatan ciidankooda ka tirsan ay ku dhinteen weerarkaasi warar laga helayo ilo kale oo madax bannaan ayaa iyaguna sheegaya in ay tiriyeen meydadka afar iyo toban askari iyo koob iyo toban kale oo weerarkaasi ku dhaawacmay dowladda maraykanku weli kamay hadal duqayntaasi
shimon beres oo adeegiisa dadweyne uu ka dheeraa jiritaanka israa'el ayaa dhintay isaga oo sagaashan iyo saddex jira beres ayaa waxaa laba toddobaad ka hor ku dhacay cudurka qalalka waxaana maanta uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaala teel hashumer waxa uu soo qabtay beres xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshii siyaasadda waxaana ka mid ahaa in uu laba mar noqday ra-iisul wasaaraha israa'iil waxaa sidoo kaleeto uu noqday madaxweyne wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda ra-isul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa waxauu sheegay in beres uu noloshiisa u huray madax bannaanida dadka israa'iil madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin cid in ka badan beres dhistay marka ay timaado isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil diyaaradaha dagaalka ee duqaynta ka wada dalka siiriya ayaa subaxnimadii hore ee saaka arbacadii gantaala la beegsaday laba cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada xalab burburkii ka dhashay duqaynta gantaalahaasi ayaa keentay in shaqadii cusbitaalkaasi ay joogsato manaha markii ugu horreysay ee dagaalada ka soconaya shanta sannadood dalka siiriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka labada cusbitaal oo lagu kala magacaabo m two iyo m ten waxay ahaayeen labada cusbitaal ee ugu waaweyn magaaladaasi xalab waxaana magaaladaasi mucaaradku ay qabsadeen muddo hore iyagoo haatanna ku xoog badan
baarayaal caalami ah ayaa sheegay in dayuuradii laga lahaa dalka maleeshiya oo ku burburtay dalkaasi ukrain sanadkii labada kun afar iyo tobankii lagu soo riday gantaal laga soo geliyay dalkaasi dhanka ruushiya natiijada baaritaanka oo la sii daayay maanta ayaa qaraysa in diyaaraddaasi lagu soo riday gantaalka nooca bug ee ruushka u farsameeyo laakiin ruushia ay beenisay hadalkaasi baarayaasha waxa ay sheegeen in ay jirto markhaati lagu qanci karo oo ah in gantaalkaasi laga soo tuuray dhulka ay gacanta ku hayaan dagalyahaniinta taageerada ka haysto ruushiya dhammaan rakaabkii dawladda saaraa oo dhammaan laba boqol iyo sagaashan iyo sideed ayaa ku dhintay burburka dayuuradda
halkaa dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e
sida aad warkaba ku maqasheen duqeyn ka dhacday bariga magaalada gaalkacyo ayaa maamul goboleedka galmudug waxa uu sheegay in ay ku dhinteen laba iyo labaatan qof oo ka tirsanaa ciidankooda lix iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen galmudug waxa ay sheegtay in dayuuradaha duqeynta geestay la siiyey xog qalad ah waxaana ay ku eedeeyeen maamulka ama maamul goboleedka puntland inay xogtaasi bixiyeen jaamac buule jaamaca washington jooga ayaa weerarkaas waxauu ka wareystay wasiirka amniga ee galmudug cusmaan ciise nuur taar dhuleed waxaana ugu horreyn weydiiyey siday wax u dhaceen xalay taabaalihii dee sagaalkii barka habeenimo ayaa kalis ciidamada galmudug ku leeyihiin bariga gobolka mudug waxaa weeraray ciidamada maraykanka diyaarada maraykanka duqeyna u geysteen halkaasna waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashada dhaawac iyo gaadiid la gubay iyo dadkii deegaankaasoo dhammaantood qalqal iyo bakac ku dhacay sidaas dhibaatada aha dhacday xalay adiga beeraha sagaalkii barkii marka dee sidaas wax u dhaceen waxaan aaminsanahay dee arrimahaas inay yihiin arrimo aan sirma shaqaldin qaldani ka dambeeyey wogna ay ku leeyihiin ciidamadan b s la yidhaahdo waxaa weye puntland ay u tababareen saladan aan maraykanka ku dhigin waan u imaanaynaa cidda ku lug leh laakiin waxaad noo sheegtaa khasaaraha inta uu la egyahay iyo goobta ay wax ka dhaceen meesha lagu weeraray ciidamadiina waxaa lagu weeraray dee deegaan u jira magaalada soddon kilomitir dhanka bariga gaalkacyo waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas dee ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka maadaama dadku dee reerguuraa yihiin meelahaas degani dhibaatooyina iska dhici jireen inay dadka xakameeyaan amniga deegaankaas la sugaan sidaa la adligeed ciidamadeena halkaas lagu weeraray dhibaatada lagu gaarsiiyey waxaa dhibkaas geystayna waa diyaaradaha maraykanka dadkana laayay dadka ciidankana laayay ciidankana dhaawacay gaadiidkana guday mudane wasiir weli noomaada sheegin ee, tirada khasaaraha iyo sida ay wax u gaareen ciidanka bal maxaad ugu malaynaysaa inay maraykan yihiin dadka weerarka diyaaradaha weerarka qaaday walaa wata dee taasi waa cad dhacay wax hadda shako ku jira maahan dee mas-uuliyiin baana kula hadlaya waxaanan xaqiisin inaan ka hadalna ma rabno taasi waa wax cad iyo yalaana qiran hadda dhibkaanay geysteen khasaaruhuna waa laba iyo labaatan dhimasho iyo laba iyo toban dhaawaca iyo afar gaariyo la gubay iyo dadkii deegaanka maxaa xoolana ka maqlaynaa warkooda inuu jiro dhimasho inay jirto xoolo oo deegaankaas ayaga nabaadka ku gaartay dadkii miyiga marka sidaasaa wax u dhaceen marka xaalku halkaasa joogaa marka dhimashada iyo dhaawacu ma ciidamada ee, galmudug ba mise shacab ayaa ku jiro intaan hadda xaqiijinay dhimashada dhaawaca waa ciidankii meel xerada la weeraray waa xero ciidan oo meeshaas dee tuulada ku tuulay gees ka deganaa iyagaa la beegsaday marka hadda khasaarahaan haynahay dee barakaca iyo qalqalka dadka shacabka gaaray ka sokow dhimashadu laba iyo labaatanku iyo lix iyo tobanka dhaawacayba waxay ku dhaceen ciidamadii dowladda galmudug Ee, waxaad carabka ku dhufatay inaad tuhunsan tihiin inay ka dambeeyaan ciidamada b s ee puntland arrintaas maxaa u sababa walaahi dowladda sarina way caddahay puntland waxay caadaysatay had iyo jeer inay dowladda galmudug iyo shacabkeedaba ku eedayso shabaab inay gabaad yihiin ama ay shabaab yihiin sidaa la ajligeed waa wax cad oo shaka ku jirin inay arrintaasi lagu kulahaayeen ciidamadooda dagaalkeeda ka qayb qaateenba ma aha wax tuura ciidamada b s ka dagaala ka qayb qaatay marka diyaaradana duqeynta geysteen ayaga afantary ku galeen meesha madrasa waa gartay marka duqeyn keliya maahane ee, lugna waa lagu weeraray lugna waa lagu weeraray markii diyaarada duqeeyeen baa lug lagu weeraray sidaasaa meesha dhibaatadu ka dhacday waana wax cad oo dee aan shaka ku jirin oo aanan dee mala u hayne aan yaqiinteeda hayno siday u dhaceen waana waxay maalinka ka cadaysteen shabaabna deegaanka wax ka dhaceen dee inta u jiro ciddii dee maamkii khariirada taqaana waa waxay ogtahay waa shabaab loo malayn karo iyo dee meel shabaab joogana deegaanka iskaba dhowa masaafo shan boqol oo kilomitir oo iskugu hora shabaab deegaanadaas uma dhowa mana joogo marka sidaasaan xaaladu u dhacday waana waxaan ognahay dhibaatadaas in dee nimankani ay cadaysteen had iyo jeer inay ummadda soomaaliyeed cadowga shabaab oo dadka dilaya maalin kasta barakacinaya qarxinaya inay dad soomaaliyeed ku eedeeyaan waxay adeysteen oo ayay dabaacad ka dhigteen informationkaas qaldan iyo dhibkaas meesha ka dhacana qayb bay ku leeyihiin laakiin gacantaas cidda geysatay oo ciidankaas uqaysay oo dadkaas laysay waa ciidamada maraykanka
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug cusmaan ciise nuur taardhuleed oo warramayey wariyahana v o a jaamac buule jaamac oo ku sugan washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusanah in aanu isku daynay inaannu khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland si ay uga jawaabaan eedeyntaasi ka timid dhinaca galmudug balse aanay ilaa haatan noo suurtagelin marka ugu horreysa ee noo suurta gashana aanu idinsoo gudbin doono haddaba sidaas si aad maqlayseen maamul goboleedka galmudug waxay sheegeen in laba iyo labaatan askari ay kaga dhinteen duqayntaasi warar kale oo madax bannaan oo gobolkaasi dadka joogaanu ka helaynaana waxay sheegayaan inay arkeen meydadka afar iyo toban askari oo ka dhimatay maamulkaasi iyo koob iyo toban kale oo dhaawacmay dhinaca kalena mid ka mida dadkii kasoo badbaaday weerarkaasi oo lagu magacaabo duraan siciid carab ayaa soo gaadhay magaalada gaalkacyo waxaana wariyaha v o e da uga waramay wixii uu arkay iyo saa ay waxu dhaceen anna waxaan ahayn laba gaari oo baabuurta galmudugga iyo booyo dad shacaba bewlaaminaysa annaga markii gaadiidkaan nala ku soo daray iyo booyadda meeshii baan keennay laba lowr buu shubtay waxaa nala ku amray markay labadaa lowr shubto inaan soo laqono markay xilliga abaartii aan isleeyahay toban saac ay bar markay tahay baan gaadiid aan isdhin ban sagaal tiiminka ah oo aan isdhin maanka ciidamada maraykanka ay leeyihiin oo bi'asta iyo diyaarad baan ku qaysay haddee meesha aan wax ku subaynay iyo baraagta iyo meeshaan annagana ku duqeeyey faqri weyn baa u dhexeeya anugu labadaba waan ku jiray in yacni aan ku jirayna baabuurtii baalkaaga weerar ku qabsanayna waan ku jiray kuwaankaan lagu daqeeyana waan ku jiray waa amar ilaahay siday wax u dhexeen oo taas ilaahay baa amarkiisa weeye annagoo baabuurkaan saarnay habaddu markay bilaabatay annagu kolonyaan galnay halkeenna gaari gaarigii kalena meesha waa lagu qabsaday halkaan markaan maraynana waxaa nagu dhacay oo diyaar baan duqaysay laba jeerna xagga nagu dhifay waxay noogu dhaceen annagu kuruuska looga soo tuuray cirka badda laga soo tuuray diyaaradu dusheennay maraysay markii horena waa maraysay markii dambe halkaan socnaa weyna maraysay iyadaa kuruuska nagu dhifatay allaha u naxariistay ciidanka dhowr iyo toban saddex iyo toban ninna way dhimatay adiga laba ninna waan way badbaadnay saddex ninna waan ku dhaawacay ciidanka ku dhaawacay kaasi wuxuu ahaa duraan siciid carab oo sheegay inuu ka soo badbaaday duqayn xagga cirka ah oo ka dhacday deegaanada hoos yimaada maamulka galmudug wuxuu magaalada gaalkacyo ugu waramayey wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq
allaha u naxariistee aaska wariye cabdulcasiis maxamed cali xaaji oo koo xubaysanay ay xalay ku toogteen degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ayaa maanta ka dhacay muqdisho dowladda soomaaliya iyo bahda saxaafadda ayaa si weyn u dhaleeceeyey dilkaasi warbixintan waxaa muqdisho noogu soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste allaha u naxariistee wariye cabdicasiis maxamed cali xaaji oo ka howlgelayay idaacadda shabeelle oo shalay maqribkii kooxa hubaysanay ay ku dileen deegaanka towfiiq ee degmada yaakshiid ayaa maanta lagu aasay qabuuraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka banaadir xubno ka socday ururka suxufiyiinta qaranka ee nisak wariyayaasha ka howlgala magaalada muqdisho iyo ehelada uu ka baxay wariyaha aaska kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay agaasimaha idaacadda shabeelle abuukar sheekh maxamuud oo sheegay inay si weyn uga xun yihiin dilka xaqdarrada ah ee lagula kacay weliye cabdicasiis maxamed cali ka maamul ahaan shabeelle waxaan ka tacsiyeynaa geeridii naxdinta laheyd ee ku timid cabdicasiis maxamed calaaji oo shalay gabaldhici dambe lagu dilay degmada yaaqshad gaar ahaan xaafada tawfiiq eheladiisa iyo qaraabadii uu ka baxay ayaana murugta isla qaybsanaynaa ka shabeelle ahaanna waan tabi doonnaa oo wuxuu ku noolaan doonaa qalbiyadana dhexdooda laakiin waxaan codsanaya ani baaritaan caalami ah in lagu sameeyo dilkii wariye cabdicasiis cali xaaji wariyihii ugu horreeyey oo shabeelle laga dilana maaha waa wariyihii saddex iyo tobanaad oo shabeelle laga dilo marka adduunka waxaan ka codsanaynaa in baaritaan caalami lagu sameeyo dilkii loo geystay cabdicasiis cali xaaji shabeelle keliyana kama bixinay wuxuu ka baxay saxaafadda soomaaliyeed oo dhan nin aad u furan iska dabeecad wanaagsan uu ahaa ilaahay naxariista janno ha siiyo annagana waa ka murugoonaynaa kolleyba oo maanta waxaa naga baxay qof shabeelle iyo saxaafadda bukuweyn sidoo kale maxamed ibraahim macalimu xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nisog ayaa sheegay inay xanuunka iyo murugadaba la qaybsanayaan qoyska iyo ehelada uu ka tegey marxuumka waxaana uu dhanka kala sheegay inay in badan soo noqnoqotay beegsiga lagu hayo bahda warbaahinta inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waxaa maanta aynoo tahay maalin kale oo murugo leh waxaan dul taagannahay qabrigii aan ku aasnay walaalkeen cabdulcasiis maxamed cali xaaji oo ka mid ahaa wariyaasha soomaaliyeed oo shalay gelinkii dambe gacan ka xaq diran oo kuwa arxamlaawayaala ay ku dileen magaalada muqdisho degmada yaakshiid waxaan murugada la qaybsanaynaa qoyska iyo ehelada uu ka geeriyooday waxaanan uga tacsidaynaynaa dhammaan bahdii saxaafadda ee uu ka geeriyooday shabeelle iyo qoyskii iyo eheladii iyo dhammaan dadkii uu ka geeriyooday in ilaahay samir iyo imaan ka siiyo annaguna waxaan rabnaa inaan maskaxda ku hayno maadaama aan nahay wariyaal soomaaliyeed oo xilligan adag ku shaqaynaya dalkan in maaragtay la muujiyo calol adeeg dhibaato badan ayaana haysata waana la dhibayaa laakiin calol adeeg waa ilaah wehelkii waxaa lanaga rabaa maadaama mar walba dowladdii iyo laleeyahay qofkii waa la raadinaya oon lasoo qabanayn inaan ilaahay tala saaranno oo aan dhahno tawakalna cala allah waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu marka waxaad xasuusataan qof walbana inuu maalin dhimanaayo maalintiisana lagama dibdhigaayo laa yastakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun maxamed ibraahim macalimow ayaa dhanka kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ugu baaqay inay sharciga hor keenaan kooxihii ka dambeeyey dilka weliya cabdicasiis maxamed cali sidoo kalena dowladda waxaan ugu baaqaynaa maadaama iyadu ay gacanta ku hayso amnigii magaalada in ay gacanta ku soo dhigto kuwii ka dambeeyey dilkaasi ninkaasi aan hubaysnayn wariyuhu uma hubaysno wuxuu u shaqeeyaa shacabka soomaaliyeed marka ma aqbali karna maalin walba inaan maqalno oo aan joogno wariye soomaaliyeed waxaanaad ogaataan qof walba inuu dhinto laakiin inaan sidan oo kale maaragtay dhibaatadan nala ku eegto waa wax aan runtii aad uga xunnahay laakiin bulshada soomaaliyeed aan la qaybsanaynaa taas annagu keligii ma dhimanno dad saraakiila la dilaa waxaa la dilaa dad rayidahoo kale marka dadkaas aan la qaybsanayna laakiin waxaad moodaa annagu inaan si gaaro bartilmaameed u nahay marka waxaan leenahay kuwa dadka wariyaasha dilaya ilaahay ha ka baqeen afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa sheegay in wariyayaasha ay ku shaqeeyaan xaalad adag waxaana uu xusay in looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan iyo taxadar dheeri ah maalin walba weriyaa la dilaa allaha u naxariista baan idhahdaa wax intaa ka dambeeya ma jiraan weriye walba iyo shabakad walba marka kow waxaa looga baahan yahay foojignaan marka labaad waxaa looga baahan yahay asturnaan ka yimaadeen asagoo gurigiisa hor fadhiya xalabaan tegey saqdhexe bay xabada ku dhufteen tartiibay inta u baxeen ay raaceen ay iska baxeen ciidamada ammaanka waxaan leeyahay u dul qaadan mayno waa la dilay waana baxsaday innaga waxaan rabnaa waa la dilay asagiina waa la dilay ama intuusan dilin baa la dilaan rabnaa anoo ku hadlaya magacayga magaca maayarka caasimadda wariyayaalow cid idiin maqani ma jirto nin walba madaxaada meydhax ku duubo ugu dambayntii wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey dilka loo geystay weriye cabdicasiis oo ka howlgelayay idaacadda shabeelle waxaana uu sheegay in dowladdu ay baaritaan hayso islamarkaana ay sharciga soo taagi doonaan ciddii ka dambaysay falkaasi dilka ah cabdicasiis maxamed cali xaaji ayaa ah weriyihii saddex iyo tobnaad ee laga dilo idaacadda shabeelle tan iyo intii ay shaqaynaysay idaacaddaasi waxaana uu dhanka kale noqonayaa weriyihii labaad ee sanadkan lagu bartilmaameedsado gudaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a tirada warshadaha yaryar ee ay leeyihiin dadka soomaalida ayaa ku soo badanaya magaalada nairobi soomaalida hindisayaashaasi haddaba hirgelinaysa ayaa sheegaya in ay soomaalidu ku jirto tartan dhinaca ganacsiga ah oo ay kula tartamayaan bulshooyinka kale ee dalkaasi kenya ku ganacsada wariyaha v o wada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahan ka waraystay cabdirasaaq maxamed axmed oo ka mid a ganacsatada warshadahaasi yaryar hirgeliyey asalaamu calaykum yaasiin warshadan waxaa nagu qasbay in aanu samayno ama markaanu fiirinaynay jawiga warshadaha ee waddankan ka jira waxaa keenay inaannu fikradan qaadanno oon ugu weynayd mugga tijaaro ee dalka kenya uu leeyahay oo marka koowaad ahayd marka labaadna waxay ahayd qorshaha noocan ah samayntiisa oo runtii u ah saldhig horumarinta bisneska yaryar siiba kan soomaalida oo dad firfircoon ah oo runtii haddii wax loo bidhaansho dabageli yaqaan inaannu bal cabbaynta iyo noocyadeeda iyo sida looga kaalmayn karo aanu u fududayno iyo guud ahaan baahida guud ee ka jirta warshadaha noocan oo kalea wadanka gudihiisa warshadu waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan waxaan wax soo saar wey warshadu mashiinno ayay ku fadhidaa wax soo saarkeedaas maamulka marka laga reebo iyo maaraynta qaybta labaad waa qaybta soo saarta waxaan ningaxa lebliska oo af soomaaliga noqon kara xanjada wax lagu dhejinayo sheeganayana shay walba oo qof gadayo waxa u tilmaamaya shaygan wuxuu yahay shaygana hadduu biyo yahay iyo hadduu yahay shaambo iyo hadduu yahay kareem waxa ku dulqoran waxaa kuu sheegaa waa xanjada ku dhegan ama leebalka ku dhegan waa dhici kartaa warshadaha horey u jiray marka loo samaynayo agabkan stiikarska iyo qalabkan lagu dhajinaya inaanay dhib badan lahayn laakiin marka dad cusub oo soomaaliya ama ajnabi ay doonayaan inay warshado cusub sameeyaan qaabkee uga caawisaan waxaanu annagu warshada samaynaa waxa la yidhaahdo brebrinting ama intaanan la gelin daabacaadda qorshe la sameeyo oo ah qofka in lagala hadlo maxaad samaynaysaa waxaaad samaynaysaase maxay yihiin tusaale haddaan ku siiyo qofka biyo raba inuu soo saaro warshad biyo iyo qofka raba inuu soo saaro warshad alaabaha wax lagu carfiyo oo kale ah way kala duwan yihiin wadooyinka loo marayo midabada loo marayo waxyaalaha lasoo qaadanayo waxyaalaha lagu sheegayo wixiisa ayaa kala jiha ah marka hore marka waxaanu diyaarinaa horumar in ka horaysa intaan daabacaadda la gelin diyaarin ayaanu samaynaa kadibna markaasaa loo gudbaa daabacaaddii kadibna waxaa loo gudbaa cabbayntii iyo jarjaristii iyo diyaarintii alaabtiisa kadib ayaanu usoo gudbinaa wixiioo diyaara cabdirasaaq gaada ma sahlana marka warshad ugoba la samaynayo maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn labadan sano ee warshadu jirtay ee xaggeese gaartaan marka la eego ilaa iyo haatan wax soo saarkeena caqabaduhu way iska badan yihiin dhanka shuruucda iyo degaanka iyo wax la midka wax dhibaataa kama jiraan laakiin dhanka gudbinta gaar ahaan dadka soomaalida in loo gudbiyo baahidooda waxan ku saabsan ayaysan weli u bislaan soomaali badan ayaa dabacsan inay ayagu wax abaabulaan oo wax soo saarka dhinaciisa galaan ee warshadaha guud ahaan suuqa iyagu boqolkii siddeetan haatan waa kenya labaatanna waa wadamada dariska haddaan soomaaliya soo aado dhinaceeda muqdisho kismaayo gaalkacyo boosaaso dhuusamareeb intaba waxaanu geynaa kastamaraan ku lenaa warshada leh oo halkaas degan somalilan sidoo kale burco iyo hargeysa intaba waa geynaa oo warshado jooga ayaa sablay garaynayo arrintan u gudbinaa alaabtan uganda tanzaniya congo intaba waa geynaa iyaguna alaabo kala duwan maadaama warshadan sahal baak ay ka mid tahay warshadaha farakutiriska ee dadka soomaalidu ay leeyihiin agabkan ugubka haatan soo saarta maxay tahay fariinta ganacsatada kale iyo macaamiisha aad u gudbinayso fariinta runtii way ballaaran tahay haddaanse soo koobo waxa weeye casrigan maanta lagu jiro laba qaybood baan u kala qaadana mid waxa weeye soomaali haddaan nahay oo ku noolnahay kenya waxaan ku qiyaasaa inaannu kala wadanno laba okyaale ookiyaale lagu sheegay inuu yahay isliig keliya inuu arko oo soomaali badan baa markaa la kaftanto bisneska ku kooba inuu isliig keliya yahay iyo ookiyaale kenya o dhan ku tusi kara marka waxaan odhan lahaa soomaalida war isliigkeeda keliyaan la wadane bal horta ha la bedasho kan kenyaan la qaato tan labaad waxaan odhan lahaa casrigan maanta backagin ama cabbayn ayaa laysugu soo laabtay wax badan oo cabbayn kartaanna waa haysaane cabbaynta dhinaceeda loo leexdo
kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq maxamed axmed oo ka mida ganacsatada ku dhaqan magaalada nairobi caasimada dalka kenya wuxuu u waramayey yaasiin ciise wardheere haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa
yahay jacaylku iyo roob soo iftiima yahay jacaylku iyo roob soo iftiin waye goyna soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan soo mar odhan lahaa goyna soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rogada ibaday markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rogada ibaday haddana kama eedbaxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kama eedbaxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigoo cawa haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada uniyo bahyuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen uniyo bahyuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen rogadan inbadamarkuuse aadmi galay asqiyo aan talo lahay ayo ayo ayo rogadan inbaday kama eedbaxeen allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa haddana kama eedbaxeen sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigu kama eedbaxee allaatise lagu socdaye nasiibkan la eegaya anigoo cawa
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddeenna galabnimo ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington qeybaha inooga hadhsan idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalku weeraro ay geysteen xalay ay ka dhacday bariga gobolkaasi maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqayntaasi ay geysteen diyaaradaha ciidamada maraykanka kuwaasi oo sheegay in ay bartilmaameedsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada galmudug wasiirka amniga ee galmudug cusmaan ciise taardhuleed ayaa v o eda u sheegay in labayo labaatan ka mida ciidankoodu ay dhinteen weerarkaasi ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan in dad madax bannaan ay arkeen afar iyo toban askari oo halkaasi ku dhintay iyo koob iyo toban kale oo weerarkaasi ku dhaawacmay ilaa hadda dowladda maraykanku kamay hadal weerarkaasi shimon beres oo adeegiisa dadweyne uu ka dheeraa jiritaanka israel ayaa dhintay isagoo oo sagaashan iyo saddex jir ahaa beres waxaa laba toddobaad ka hor ku dhacay cudurka qalalka waxa uu beres soo qabtay xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshii siyaasadda waxaana ka mid ahaa in laba mar uu soo noqday ra-iisul wasaaraha israel waxaa sidoo kaleeta u noqday madaxweyne iyo wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in beres uu noloshiisa u huray madax bannaanida israa'iil madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin cid in ka badan beres dhistay marka ay timaado isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil
diyaaradaha dagaalka ee duqaymaha ka wada dalka siiriya ayaa subaxnimadii hore ee saako arbaca ahayd gantaala la beegsaday laba cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada xalab burburkii ka dhashay duqaynta gantaalahaasi ayaa keentay in shaqadii cusbitaalladaasi ay joogsato manaha markii ugu horreysay ee dagaalada shanta sannadood soconayey ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka ee dalkaasi syriya labadan cusbitaaloo lagu magacaabo mten iyo m two ayaa ahaa labada cusbitaal ee ugu waaweyn magaalada xalab magaaladaasi oo ay mucaaradka ka soo horjeeda dowladda madaxweyne bashaar al asad ay ku xoog badan yihiin
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilena halkaad weli nagala socotaana waa washington iminkana ku soo dhowaada doodda gaaban waxaa soo jeedinayaa qadar maxamuud xareed
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta doodda gaaban xubinta doodda gaaban waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa maalintii isniintii shaaciyey dibudhac ku yimid xilligii loo asteeyey in dalka ay ka dhacdo doorashada hay-adaha iyo madaxda dowladda waana markii labaad oo la shaaciyey dibudhaca ku yimid xilligii doorashada dalka soomaaliya guddiga doorashooyinka soomaaliya ayaa arrintan sabab oga dhigay daruufo jira siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa aad u hadalhaya dibudhacan soo noqnoqday ee ku yimid wakhtigii loo qorsheeyey in dalka ay ka dhacdo doorashada haddaba xubinta doodda gaaban oo aynu arrimahaasi oga hadli doonno waxaa igala qaybgelaya cali cadow cabdulaahi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha afrika ah waxaynu labaduba ay ku sugan yihiin magaalada nairobi waa hagaag haddii aan ugu horeyn ku bilaabo cali cadaawe cabdulaahi maxaa loo aaneynaya caqabadahan ku imaanayo doorashadii soomaaliya ee mar walba ay dib ugu sii dhacayso walaale waxa waxaan aasaas u ah waxaa weeye maamul xume waa meeshan taalla waxaa taalla in qaabka la damcay hadeertan in la wado oo federaalismka ah inuu failiyar kusii socdo waayo waxaad u malaysaa qabiil walba intuu meel istaagay wuxuu yidhi anigu dowlad goboleed baan raba inaan subsado sidii loo soo xuli lahaana haddee si maahan xisbi ku imaanayo waa wax beelo iyo qabyaalad iyo lagu soo xulayo marka waxaan waxaad u malaysaa inay aasaas u tahay sina wiiqi doonto dowladda soo socota oo la suubin doono waayo tirada la suubin doono oo aqalka sare iyo aqalka hoose sida la leeyahay sidii lagu keeni lahaaba marka ugu horreysa laguma heshin dastuurkii la qortay labadii kun iyo labaiyo tobankii waa la dhinac maray maantana waxay taagan tahay waxa weeye guddiga doorashadu awood ay leeyihiin inteebay la eg tahay awood mau leeyihiin keligood doorka baarlamaanka muxuu yahay intaasoo dhan in laisweydiiyaa meesha taagan waa hagaag waxaan siinayaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed haye horta walaal waxaa weeyaan mushkilada soomaaliya maanta imanka haysata in oo doorashada loo qabsoomi laayihiin waxaa weeye dastuurkii dalka lahaa ayaa la laalay dastuurkii xalaasha ahaa oo ummad soomaali codaysay nineteen sixty one ayaa inta la laalay dastuur qabiyaa meesha la keeno runtii aad iyo aad maata confuse u ah taa marka waxay keentay marka dadka soomaaliyed marka inay jihada u socdaan runtii inay ka wareeraan marka anigu waxaan ku talin lahaa waxa meesha yaala wuxuu iska yahay yani xeer jacbur xeer jacbur iska amaad marka sida ugu fiican waxay tahay in ninka ragga talada haya maartay in loogu daro muddo sanad loogu dara sanad hadda soddonka november iskama dhaafba in thirty hal sana la siiyo halkaas sana gudahood marka lagu soo yani ay ka dhacdo doorasho hal cod ay hal qof ay ka dhacdo maxaa yeelay imanka waxaa taagan waxay tahay dadkii xataa xubnihii soo xilaha guddiga baarlamaanka odayaasha meesha ka maqanba odayaasha naftirkooda lama yani runtii runtii abuyuli meeshii xuritaankooda dhiba ka taagan yahay marka waxaa wanaagsan si marka loo helo doorasho xalaal oo saxa loo helo oo marka adamada soomaalida ay ku qanci karta in muddo sanada nimankan talada hay loogu dara macala baarlamaankooda yacni axsaabta siyaasaddan la fasaxa oo marka xisbiyadan micnaha ay xisbi soo dhistaan muddo sanad gudahooda micnaha lagu qabto doorasho saxa oo hal cod iyo hal qofa maxaa yeelay soomaaliya haddaad fiiriso waxay ka fiican tahay ciraaq waxay ka fiican tahay afghanistan waxay ka fiican tahay suuriya ay ka fiican tahay war afghanistan oo micnaha yani daalibaan qofkii micnaha cod bixiya gacanta laga goynaya farta laga goynaya codka ayaa waxaa ka dhacayay doorasho ka dhacayay ka dhacayay yani ninka la yihahda maaratay bashaar al asad oo intaasoo madaafiici ku socda ayaa saduuqa meel dhigtay marka waxaan in laga baxa fiican dowladan iyo baarlamaankan sanad ugu dara waxba thirty november ha ka dhigina soddon ugu dara yani xisaabtiin hala fasaxo doorasho sax oo hal cod hal qof dalka haloo qalqaaliyo marka adigu fikirkaaga muxuu yahay laakiin waxaan oran lahaa ani waxaan soo jeednaa talo weeyaan talada waxay tahay yacni maamul xumadan uu cali ka dhawaajiyo oo waddanka reegaadiyey yacni sad borsi maamul xumo meesha way ka dhacday of course waxaan u qaban waayey maamul xumadan cali micnaa uu reegaadiyey waxaa looga bixi karayaa in dowladda looga daro muddo sanada looga daro iyo baarlamaanka maartay waa tahay cali dowladda soomaaliya muddadii ay shaqaynaysay waxaan la soconnaa in maamullo kala duwan ay dhismeen oo arrimihii federaalka la hirgeliyey adigu dadaalkaas dowladdu ay samaysay kuma muuqda miya walaale horta dowladda maanta taagan oo wakhtigeedu dhammaaday oo hoggaanka ka yahay xasan sheekh iyo cumar cabdirashiid waa faashil niman faashilna anigu walaalkees uu sheegay wakhtigaa loogu daro ma aaminsanay waa inay bannaanka u baxaan infact wakhtigooda waa hor u dhammaaday tobankii sebtembar buu dhammaaday wakhtigu waa ka dhammaaday soomaali hadday maqlaysana si fiican u dhegaysato wakhtiga walaalayaal waan iga dhammaaday afar sana aad haysateen waxaa inaad ku qabataan anigoo malaynayo walaalkeyis uu leeyay hal sana ha loogu daro taa waa khalad waxaan qabaa nimankan infact soddonka oktoobar inaysan ka debdhacin guddiga doorashada wuxuu suubinaya inay khalad tahay oo aysan dastuurka xataa ku qornayn xataa siday ku yimaadeen baaba khalad ah oo dastuurka xataa ku qornayn meeshan waxaa la rabo waxa weeye qaabkan anigu waxaan raggii federaal kasoo shaqeeyey federaalka maanta la suubiyeyna uma maleynan waxaanu kaleyn dhacays waagii xataa waa ka hadlay waxaan ku yiri war qaab dastuurkii kunya sagaal boqol iyo lixdankii baa asaas u ahaa midkii aanu suubinay transitional charterkii kumeel gaarka ahaa labadii kun iyo afartii laakiin saas bahaba ahaatee soomaaliya maanta waxay ku habboon tahay dastuurkii kunya sagaal boqol iyo lixdankii in lagu noqdo taasna la hirgeliyo wixii dowlad goboleed dhaqaale iyaga isku maamuli karana socoto waxaan maanta tiradii ka batay oo beel walba intay meel istaagtay ay leedahay dowlad goboleed baan rabnaa waxaan u malaynayaa dhibaatada ugu weyn oo soomaaliya soo food saari doonto inay noqon doonto haddaan maanta laga sii baaran degin waxaana maanta kusoo celcelinaya waxa weeye nimankan maanta xukunka haysta afar sana ay haysteen waa fashilmeen waktina loogu dari mayo waana inay ka degaan waa sidaa adigu aaminsan tahay cabdiwahaab ma kuu muuqataa in xilligaasi hadda guddiga ay mar kale shaaciyeen in ay ku qabsoomi karto doorashada horta walaal waxaa weeyaan qofka soomaaliga ama siyaasi ahaado ama qof caadi ahaado inuu waaqici ahaado ayaa muhiim ah qofka inuu waaqici yahay waxa uu ku dhexnoolina practical ugu dhexnoolaan karaya wanaagsan taa waxaan ugudan leeyahay waxay runtii waxyaabaha hadda ragaadinaya doorashada waxaa kamid ah dhaqaala daraa kamid ah waxaa kamid ah odayaashii xataa oo macnaha wax soo xili lahaa oo horta aan diyaar ahayna kamid ah waxaa kamid ah goboladii qaarkood oo macnaha federaalka holbani aan la samaynin sida yacni gobolka shabeellaha hoose iyo hiiraan oo kale weli lama samaynin banaadirga ilaa hadda waxba looma samaynin maqaamka yeelanaysa yacni magaalada yacni muqdisho oo caasimada soomaaliya ilaa waxyaaba badan baa ka taagan marka waxaad moodaa run ahaantii in yani waxaan dhanba sidii walaalkee sheegay isku dhex yacsi inaad moodaa marka marka anigu waxaan lahaa waxay dooraamaragga maantalada hayo waxay rabaan iska hadaane muddo afar sana dalku way soo hayeen bal sanadka ha loogu dar waxaan leeyahy wax kale ma ahan inay wax un hagaagaan oo marka doorasho tan ka fiican oo hal cod ah iyo hal qof ah yani ay dhacdo oo marka yani axsaabtii micnaha siyaasadan loo ogolaado inay ololahooda kambeynka marka ay si xor u sameeyaan waxaa ka fiican yani do- hadda iminka dee doorasho la qabto oo waa jacbur la sameeyo odayaashii wax soo xulan oo jacbur la sameeyey waxaaba dhici karta dad xun in la soo xulaba dad aan meesha u qalmin oon ehel u ahayn inay meesha yimaadaana surtay oo dalka haddana meeshii meel ka xun lasii geeyaba marka waxaan dhihi lahaa waxaa kasii ficnaan lahayd odayaashan waxay xulayaan in laga- in laga gudbo dalkii soomaaliya maanta nabad baa ka taagan meelaha laga codayn karayo waa meelaha dadka ay kusoo qaxeen fir magaalooyinka weyn sida yani magaalada gacagaroob haddaad fiirisid boosaaso haddaad fiirisid gaalkacay haddaad fiirisid baadweyne haddaad eegtid xamar haddaad fiirisid kismaayo haddaad fiirisid baydhabo haddaad fiirisid marka dee doorasho waa ka dhici kartaa xaqiiqatan doorasho hal qof hal qof aa ka dhici- hal qof hal cod aa ka dhici karaa wamaca daalika waxaa kusoo qaxay dadkii dhan yani population soomaaliya boqolkiiba lixdan maanta waxay ku nool yihiin yani waa yani meelaha urban centerska ku nool yihiin meelaha yani magaalooyinka weyn ay ku nool yihiin dadka marka si fudud looga- ayaa looga heli karayaa marka bedelkii marka odayaal xuntay waa intay odayaal intay fadhiistaan oo marka wax uun wax uun yani qoorqabad intay soo qabtaan meesha ay keenaan yani taa oo dalkii micnaha yani oo haadaan ka ka dhaca soo kama fiicna qofka soomaaliga in fursad la siiya oo qofka asaga uu doonaya inuu xukumo u codeeyo wan aniga maanta cali doctor cali baan u codeynayaa maxaa yeelay doctor cali waa nin waa nin mutacalima waa nin yani vision leh waa nin micnaha uu qofka u yidhaahdo taasaa ka ficnayd intii micnaha yani wax uun la dhoobi lahaa waaya cali cali cali haye Ah, walaal horta xareed waa mahadsan tahay eh, cabdiwahaab meeshan waxaa loo baahan yahay waxa weeye een, horta waxyaalo badan baa isku- isdhex yaacsan dowladda federaalka maanta meesha joogta een, dhaqaal xumaa jirta maalin dhaweyd bankiga dhexe lacago fara badan baa lagala baxay xisaabtan ma jirto wax xisaabtanoo la subiyey ma jirto labadii sano lasoo dhaafay is- sanadkii lasoo dhaafay iyo bar waxaa kaloo meesha waaya cali caddeyn anagu ma hayno laakiin miyaysan kuu muuqanin caqabadaha ay guddiga doorashooyinku ay sheegeen horta caqabadaha do- guddiga doorashadu eh, maanta hortaala waxay tahay Eh, tan ugu weyn waxa weeye se u sheegeen waxa weeye arrin eh, arrinta somalilan meesha xataa waa abadkilowday way ku jirtaa sababtoo ah eh, eh, dowladda soomaaliya markii loo yiraahdo waa bartan waxa weeye waa ka xubin Eh, saasna waxaa ku cadaynaya lixdan iyo dhowrka xildhibaan ay kulley ku dhex jira dowladda federaalka ah Eh, saasba haba ahaatee meeshii waxaad u malaysaa walaalkeys uu sheegay anigu waa ku raacsanahay dhinacaas oo ah in magaalooyinka waaweyn laga suubiyo doorasho waana waxay dhici la- waa la- waxay- waxaan waxay ahayd sanad ka hor in la suubiyo ama laba sano ka hor Een, eedana waxaan ka kor saaraynaa waxaa kor saarayna waxa weye maanta raggaa talinaya Adiga saasba haba ahaatee aragtidaada?
aragtidaydu waxay tahay aragtidaada ah in wax lagu hagaajin karo maxay tahay anigu aragtidayda waxay tahay soddonka oktoobar bahashaan inaysan dhaafin waxa uu guddoomiyaha suubinaya hadeerna waa khalad hadday dhacdo walaalaha hadday dhacdo soddonka novembar sidaa la leeyahay een, waxaa muhiim ah in horta baarlamaanka uu xakameeyo guddoomiyaha doorashada sababta baarlamaanka lagu waa jira ogaada marka guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka waa inay fariistaan meeshan marka waxaa la rabaa waxa weeye eh, qaanuuniyan waxay ahayd mucaaradka iyo ragga musharaxiinta ah iyo madaxweynaha markaa joogay inay keenaan nin guddoomiye ka noqda doorashada laakiin waxaa malaysa hal dhinaca ninkaa inuu badan yahay Ok.
waaya cabdiwahaab eh, guddiga doorashooyinku maadaama hadda uu ugu dambeyntii shaaciyey soddonka bisha kooiyo tobnaad si looga hortago in dib u dhac kale uu mar kale soo noqdo maxaa tillaabo la qaadi karaa horta walaal waxaa weeyaan so- soddonka bisha november iyo soddonka bisha october waxa maanta ay ku kala duwanaa ma jirinba Waxaa s- waxaa soddon beri a udhexaysa wax hadda weyn oo de laga calaacalo oo maaragtay wax laga sheega ma ahan laakiin ani muhiimta ani waxaa- waxaa runtii waxaan waxaan dhihi lahaa waxaan odhan lahaa muhiimadda waxaa weeyaan ummadda soomaaliya inay hesho hoggaan saxa ummad soomaaliya inay hesho dad micnaha hogaamin kara oo macnaha xilligan adag ka bixin karaya in la helo marka ani ima muuqato xataa doorashadan wax- ani wax- doorashada hadda imanka la qabanaya soddonka bisha wax igala ficnaan lahayd aan ku yidhi in sanad dib loo dhigaba oo waxaaba nimankan talada haya imanka iska sii hayaanba oo markaa yacni doorasho saxa oo dhaba la qabto taas horta ani aad iyo aad u jeclaan lahaa haddii taa la waayo haddii taa ida la waayo waxa weeyaan soomaalidu waxay oran jirtay waxaa waay sonta yacni nin nin daad qaado xunbo cuskuriga maash waaya adigu si looga hortago cali eh, en, dib u dhac kale oo mar kale soo noqda muxuu yahay fikirkaaga Um, horta waxaan anigu qabaa horta in walaalkiis uu sheegay laisu tanaasulo waa muhiim Eh, midda kale aan qabo waxa weeye qaabkan hadda la leeyahay eh, federaalka ah in dib loogu noqdo Een, waxaan qabaa een, caasimadda soomaaliya in dib loogu noqdo sababtoo banaadir baa la subinaya caasimaddiina waa tahay laba shay isfuula maaha waxaa kaloo jira waxa weeye laaluushkan dad badan ay leeyihiin waa la bixinaya iyo lacagahan xildhibaanada laga rabo waxyaalahaasoo dhan in laga fiirsado khaladyaad waaweyn bay leeyihiin musuq maasuq bayna keenaysaa waxayna keenaysaa hoggaan xumo inuu soo baxo marka hoggaan xumo inuu soo baxo sigu halka u sheegay kulligeen aan ka wada shaqayno Eh, waa waa midoo eh, dadka konton iyo dhowrka ah, konton iyo kowga soo xulaysa xildhibaanada waa in hawshooda galan laakiin waa in aysan nimanka dowlad goboleedyada jooga keliya aysan soo xulin ee odayaasha loo dhaafo Eh, nimanka dowlad goboleedyada jooga meeshooda ha joogaan siyaasadda inay galaanna ma aha sababto iyagaa siyaasiina waa hagaag waxaynu soo gaarnay gabagabada xubinteena dooda gaaban Eh, cali cadaawe maxaa kusoo gabagabaynaysaa Ah, walaalow horta waxaan rajaynayaa inay doorasho ay dhacdo Een, anigu waxaan jeclaan lahaa inay soddonka iyo kowda eh, oktoobar dhacdo haddii la- ay arrintaas eh, eh, laga dhammaan waayo oo wakhtiga daraaddeed oo ay keento ilaa november la gaarsiiyo haddii taas anigu waxaan waxay u taallaa baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan jeclaan lahaa si dhaqso leh in wax loo qabto laakiin waxaa ka muhiimsan in walaalkiis uu sheegay meeshaan wax tayo leh ay soo baxaan saasaan u qaba cabdiwaab haye maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynaa wadmada soomaaliyeed ay isu tanaasulo walaalo noqdo war odayaasha soomaaliyeed oo idinkana wax wanaagsan oo tayala keena iska daaya maaragtay yani isqaqabsiga faraha badan leh iska soomaali kala adkaan weyday soomaaliya isu tanaasula dalkiinnii badbaadiya ummadiinnina badbaadiya baarlamaan wanaagsan madax wanaagsan wiilashii aad shawa- wiilasha aad dhashay waa kala- waa kala garanaysaa ka waxqabadka iyo ka wax- ka- kana waxqabani waa kala garanaysaan war wiil fiican oo ummadda sabata bixi raadiya aad baa umahadsantihin labadiina guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaabnayd tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi dooda gaaban xubintaasi inoo soo diyaariyey halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hiddaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal waa su'aale ma dhici kartaa gabyaa muddo dheer gabyaayey gabyaa sida dayaxa u caanbaxay maamuuska bulshadiisa gabyaa in doora ku naaloonayay gabyaa halkii uu soo joogsadaba lagu soo ururo ma dhici kartaa maalin maalmaha ka mid a intuu tashado in maanse iyo tirinteedba uu ka shiidaad baxo dabadeedna sida loo joogo uu fagaarayaasha ka muuqan waayo hal abuurkiisiina lagu diimo su-aashaas ayaa waxaa dhowaan isoo haybiyey dhegaystayaasha barnaamijkan ku taxan qaarkood waana su'aal culusoo marka warcelinteeda loo babac dhigaayo u baahan in dib loogu noqdo maansada tirada yar ee ka badbaaday farla'aantii af soomaaliga iyo suugaantiisu ay eersadeen wixii ka horreeyey bishii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii yeelkeede jawaabta intaan ku soo boodo aan idhaahdo haa oo marar badan baa la arki jiray gabyaasi baahsan degaankiisa iyo degaano aad uga fogba laga wada yaqaan oo waaga dambe ku tashada inuu afkiisa xirto mar dambena tix uu mariyey aanay laba qofi isu warin badanaa markaas oo kale gabyaaga sidaas yeela iskama ay daayaane qaar ka mida intii hal abuurkiisa jeclayd ayaa qodqod ugu timaada markaas bay weydiin jireen in dhoweydba sababta ama sababaha juuqdiisa loo waayey hadduu cabbaar ka warwareego inuu jawaab toosa siiyo ayuu ugu dambaysta u sheegi jiray arrimo isaga ama bulshada uu ku dhex nool yahay miduun xiriir la leh oo daraaddood curinta maansada uu kaga maagay soomaalidu maansada dhinaca way ka jeclayd oo ninka curiya iyo midka inta qayba fagaarayaasha ka mariyaaba maamuus bay ku dhex lahaayeen dhinaca kalena bulshada qaybo ka mida ayaa shadhaysan jirtay markaas baa marar badan waxaa la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynayo hebel gabyaa weyn buu noqon lahaaye aabbihii baa ka habaaray in doora oo soomaalidii hore ka mid ah ayaa rumaysnayd wixii uu gabyaagu tiriyaaba inay dembi u badan yihiin maruu laba qolo isku diro dabadeedna intuu fooda isu geliyo ay dhiig badan iska daadiyaan xubnaha bulshada ugu mudan qaarkood mar uu caayo maruu tixihiisa ku duudsiyo xaq ay qolo kale leedahay isaga oo tiisa u heelinaya intaasiba sidii ay qabeen waxay gabyaaga u soo jiidaa isha iyo ilaacada dadka waxayna odhan jireen rag badan ma dhalo hadduu dhalo uma kacaanoo way ka le'daan haddaysan ka le'anna kuwo lagu cawriyo ma noqdaan haddii xanuun halisihii uu ku dhaco iyo hadduu xoolo beelana gabyaannimadiisa ayay wax ka saari jireenoo tusaale ahaan waxay dhihi jireen waxaa laga gaaray tixdii aflagaadada ahayd ee ugaas hebel uu gugii hebel ahaa ku maagi jiray waxaa kaloo la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynayo hebel gabaygii wuu iska daayayoo xagga barashada diinta ayuu u go'ay sidaa inuu yeelana waa lagula taliyey maxaa yeelay gabay iyo qur-aan meel ma wada galaan taasina runtood ma aha oo daliilkeeduna wuxuu yahay culimmadii soomaaliyeed ee maansada tiqiin gaar ahaan sayid maxamed cabdilla xasan oo diin iyo gabay labadaba hanti u lahaa cidina aysan weligeed ku hawaysan kasa kow sababahaas aan aqoonta cuskanayn ee bulshada qaarkeed ay maansada ka rumaysnayd waxaa iyaguna jiray kuwo kale oo dartood uu gabyaagu isaga daayo tusaale ahaan siduu u gabyaayo ee loo dhagaysanayo ayuu gaboobaa markaas buu tahli waayaa mid hore iyo mid cusubba wixii uu tiriyey inuu dadka u sheego sidiisii hore markuu tixaaha ugu luuqayn waayo ayuu faraha ka qaadaa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray guuleed jucufe oo ahaa maansayahan markuu dhalin yaraa si wanaagsan gabayga ugu luuqayn ogaa ayaa gaboobay markaas buu ku qasbanaaday kolkii gabayadiisa midkood la weydiiyaba inuu sheeg sheeg dadka ugu gudbiyo taasoo aan waagii hore la jeclaan jirin maalintii dambe ayuu u sodcaaday magaalo nin ay qaraabo ahaayeeni u deganaa markuu gurigiisi gaadhayna waxaa loo sheegay inuu maqan yahay kor dhow inuu yimaadana aan la filayn guuleed waxaa ka go'day inuu isaga noqdo oo mar kale uu ku soo laabto inta ka horraysase uu afada reerka u dhiibo tixuu ninkeeda ugu talagalay loona malaynayo wax uu tiriyo tii ugu dambaysay inay tahay isaga oo haddaba ka cudurdaaranaya luuqla-aanta uu tixda ugu sheegi doono ayuu arartii ku yidhi cunsur gabay khadiijooy baryaha caraan isaaraaye calaamada ilaahay haddana waa cajabayaaye caraftaan u geeraari jiray ma ahi caynkiiye cudurkii ilkaha daadiyey yaa ceebahaas dhigaye cod yar iiga gee maxamed baa caawa soo hoyan gabyaa kale oo aada loo yaqaan ayaa waaga dambe saboola mood iyo noolba markuu ka xantiiro ayuu dadka kale nolol uga baahdaa diif iyo dandarro dhammaanteed ayaa ka soo kor baxda markaas buu gabaygiisu u bataa baryada oo ah ujeeddo aanay soomaalidu maansayahanka ku jeclaan jirin dabadeedna dadkii dhagaysan jiray ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo yaraada halkaas buu isaguna gabayga isaga daaya taas oo kalena waxay jeer la soo gudboonaatay qarnigii sagaal iyo tobnaad gabyaa bartamaha dalka ku noolaan jiray oo magaciisa dhabtaa aanaan helin ha yeeshee gabay iltaag lagu naanaysi jiray markuu saboolay oo gaboobay oo araday oo bogga iyo beerku ay isku dhegeen ayuu iska aamusay oo maanse oo dhan faraha ka qaaday dabadeedna waxaa la weydiiyey waxa ugu wacanoo uu sidaa u yeelay maalintaas ayuu mariyey tix lix qodob ka kooban oo uu ku xusaayo sababihii uu afka u xirtay ee curinta maansada uu isaga daayey kuwaasoo saddex ka mid ahi ay xantiirnimadiisa ku saabsan yihiin wuxuu ka cataabayaa geel la-aan iyo caano la-aan gaajo iyo gasiin la-aan iyo maantaa oo kale tolkii uu u baxsan lahaa oo isaga aan waxba dhaamin kadib abaar diirata ahi markay xoolihii wada dhammaysay arar laba meelisa intuu ku bilaabay ayuu yidhi afkaan doortay hadalkaan dabraday daayay gabaygii lix hal baan dantiis uga baxoo aan isaga daay derbiga geela dawriya cilaan deera sidigteeda haddii aanan dhallaanka u dadbayn dabac irmaankeeda oo aanan murka ay soo dareen debinta saaraynin nin dib jiray dadaal uma hadlo waan isaga daay naag doora aqalkoo dugsoon darimo ceegaagta dab la bureeyey daahoo la rogay daaram iyo googo haddii aanan durduur ugu cunayn daracanoo jiifa dacaska iyo diifta aan qabo yaan isaga daay deedama abaartii hadday duniyadii leeftay oo aan bahday lagu ogayn niman ku diiraabo duuflaalse aan weli ku jiro yaan isaga daayy dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka inagu soo fool leh iyo gabyaa kale oo isaguna siduu u joogi cudinta maansada faraha kala baxay gadaalkiina sababihii ugu wacnaa gabay ku sheegay
axmed faarax cali idaaja ayaana barnaamijka dhanka iyo hidaha noo soo jeedinayay haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa codadkii cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdulah halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan washington waxaan mar dhow idiin soo gudbin doonaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa daare cidli nuur ibraahim ow cilad farsamo ayaa jirto heestaasi suurtagal inooma ahaan inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wararka ka imanaya gobolka galmudug ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaarado aan diyaarado kuwa dagaalka ah ay xalayto u ka dhacay bariga gobolka mudug maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqeyntaasi ay geysteen diyaaradaha ciidamada maraykanka kuwaasi oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigay leeyihiin ciidamada maamulkaasi galmudug wasiirka amniga ee galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed ayaa v o eda u sheegay in laba iyo labaatan ciidankooda ka tirsan ay weerarkaasi ku dhinteen sidoo kale warar kale oo madax bannaan oo gobolkaasi laga helayaana waxay sheegayaan in la tiriyey miidadka afar iyo toban qof iyo koob iyo toban kale oo dhaawaca ilaa hadda dowladda maraykanku kamay hadal weerarkaasi diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ka wada dalka siiriyana waxay subaxnimadii hore ee saako arbacaa gantaala la beegsadeen laba cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada xalab burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in labadaasi cusbitaal shaqadoodu ay joogsato mana aha markii ugu horreysay ee dagaalada shanta sannadood soconayay dalkaasi siiriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka labadan cusbitaal waxaa lagu magacaabaa m two iyo emten waxaanay ahayn labada cusbitaal ee ugu waaweyn magaalada xalab magaaladaasi oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan qaybo ka midana ay ku xoog badan yihiin qaraxa ka dhacay goob laga qodo macdanta oo ku taalla dalka shiinaha ayay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo toban qof halka la la-yahay ilaa laba qof oo kale mas-uuliyiinta dalka shiinaha ayaa sheegay in goobtan si sharci darro ah macdanta looga qodayay qaraxan oo shalayto ka dhacay ayaa warbaahinta dalka shiinuhu waxay soo tabinaysaa inuu ka dhacay goob ku taala magaalada zinjuan halkaasi oo labaatan dadka macdanta qoda ka midihii ay ka howlgelayeen dhinaca kalena baadhayaal caalamiyah ayaa sheegaya in diyaaradii laga lahaa dalka maleysiya ee ay ku burburtay ukraine sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii lagu soo riday gantaal la soo geliyey laga soo ganay dhinaca dalka ruushka
waa hagaag aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaad dhegeysateen qodobadii wararka ugu doorka roonaa zahre ciidla nuur ayaana soo jeedinaysay iyaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo intaana mar kale hawada kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa ibraahim xasan daandure iyo zahre ciidloodila nabadgelyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the